Dhuux Awil Cabdulaahi oo ka mid ah bulshada ku nool deegaanka habari heshay ee gobolka Sarar ayaa dhul gaaraya toban boos ku wareejiyay guddiga horumarinta deegaanka habari heshay ee maamulka Somalilan. Dhulkan oo loogu talagalay in laga dhiso goob lagu barto waxbarashada diiniga ah ayaa madasha lagu wareejinayay waxaa goobjoog ahaa xogayaha dowladda hoose ee Aynaba Cumar Maxamuud Muuse iyo xubnaha guddiga. Dhuux Awil Cabdulaahi oo ah shaqsiga wareejiyay dhulka ayaa sheegay in uu ugu talagalay in laga dhiso goob carruurta lagu baro diinta.
dhul gaadhaya toban baloodh dhulkaasoo aan bixiyey aniga oo dhuux cawilah waxa aan ku wareejinayaa iminka guddida boodhanka ee magaalada habareeshay iyo culimmada hawshaa u xil saaran iyadoo dhulkii uu dhulkaa bannaan yahay aanu doonayno insha allaahu in looga dhiso dhismayaal waxbarasho oo malcaamadda iyo boodhanka iyo maxaddo
guddida maxadka habarheshay ee diiniga ah cumar maxamuud muuse xogayaha dowladda hoose ee caynaba iyo qaar ka mid ah xubnaha guddiga horumarinta deegaanka habari heshay ayaa ka mahad celiyey dhulkan lagu wareejiyey waa yeelka iyo waxgaradka kale ee magaaladan iyo deegaanka ka tirsan inaannu ku dhiirigelin oo kala hamiga ay keeneen ee ay isugu tabaabusheeyeen maxadka in wax laga qabto diiniga aad baan ugu mahad celinaynaa arrintaas guddida iyo odayaasha iyo waayeelkaba arrintaas oo hindisay waxaanu kale u mahad celinaynaa muwaadinka reer habarashay ee bixiyey dhulkaa ku deeqay isagu arrin aad iyo aad u fiican weeyaanoo ku dayasho mudan
aniga oo ku hadlaya afka guddida boodhanka habarheshay waxaannu kala wareyn dhulkaas oo tiradiisu yahay toban baloodh waxaanu ula guddoonnay dhulkaa muxsiniinta reer somalilan wasaaradda diinta iyo cuqaafta cid kasta oo muxsiniina oo jecel inay waxooda aakhiro ugu hormarsadaan dhulkaa waxa weeye haddaannu nahay guddidii habarheshay oo aan ka jooga anugu waxa weeye dhulkaa waannu ka guddoonnay waxaan uga guddoonnay dee muslimiinta inay soo dhisaan oo oo ay dhisaan baan dhulkaa u guddoonnay inta iyada halkan joogta iyo inta maqanba warka waxaan ku gaadhsiinaynaa dhulkaa dee madarasada in lasoo dhiso ilaahay dartii nin walbana de wuxuu gashado isaga aleef iyo aakhiraba
dhulkan lagu wareejiyey guddiga horumarinta deegaanka habari heshay ee maamulka somalilan ayaa u dhaba xaraya sidii carruurta ku nool deegaankaasi ay u heli lahaayeen goob lagu baro waxbarashada diiniga ah